waxay taagan yihiin heer daran waxaan rajaynayaa intii damaynaysa qaran soomaaliyeed in ay ku farxaan gacan aad iyo aad u weyn nasriyaan weligood ma qaadan sannadkii kow iyo tobnaad baan u soo galay intaa dagaal bay ku jireen inta hadda fadhida in ka badan ayaa godadka ku jira diyaar ma u nahay inaan madaxdeeda maqalno oo isku darka iyo isku dhafka ciidankee maamulka dowlad goboleedka galmudug ee madaxdu nagu amartay inaad adeecno diyaar ma u nahay diyaar ma u nahay inaan meelaha ay ku harsan yihiin cadowga al-shabaab oo ummadda soomaaliyeed xasuuqa inaan ka codayno diyaar ma u nahay allaala wixii amaamiiraha oo la soo jeedi inay qaataan haddii ay ka helaan taageero madaxda dowladda ugu sarreysa dowladda aan sheega waa dowladda galmudug weeyaan ciidanku iskama socdaan amaamiiray ku shaqeeyaan amaray ku shaqeeyaan waxay ku shaqeeyaan in la garab istaago waxaan codsanaynaa in la garab istaago naga gacan siiyo la dagaalanka ururka al-shabaab u jeclahay in kulan talinayaa in aan noqotaan ciidankii maaragtay ila tahaa galmudug oo aad tihiin oo si dhabana maaragtay loogu shaqeeyo si dhabana maaragtay aan u xoreyno cadowga dhulkan uga xoreyno deegaanada aan ku sugannahayna nabadgelyadooda iyo ammaankooda intaas hortaa sheekh waqil eelaasi gaajaan ku shaqayn jirnay mushaallaan haddana sidii ku shaqeeyay laakiin waxaan rajaynaynaa in wax badan la helo waxbaa soo buuhaya waa la noolaanayaa qofka xuquuqdiisa iyo xataa markuu aajiso oo ama gaboobo ama dhaawamo inaan la tuurin waa waajib inuu mushaarkiisa iyo carruurtiisa inay wax helaan waa waajib wax alaaliyo wax la helo waa iskorgaraynaa tiro dhab ah ayaan soo saari doonaa maalmaha kan waxaa la keenayaa maaragtay nin walba un in musawirkiisa iyo farihiisa iyo carruurtiisa iyo xaasaskiisa iyo